waxaan leeyahay ganacsatada kulligood horta waad ku mahadsantihiin dadaalka aad u soo gasheen ummadda soomaaliyeed haddii walwalkiinnu ahaa sidee baan ula shaqaysanaa dowladda soomaaliya xukuumaddayda anigoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxaan diyaar u nahay in buug walba aan hayno aan idiin furno waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan haddii aan taas diyaar u nahay waxaan idinka codsanayaa inaad usoo diyaargaroodaan idinkana in laydinla xisaab sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahay inaad ila aqbashaan dalkani inuu galay wakhti cusub haddii aad rabtaan ganacsiga aad ka shaqaysataan carruurtiinnu inay idinka dhacasho ay wax ku dheefaan haddii aad rabtaan dhallinyarada soomaaliyeed gabdha iyo wiilal oo annaga naga dambeeya inaan uga tagno dalkii ay xaqa u lahaayeen haddii aad rabtaan dunida inaad karaamo iyo sharaf ku yeelataan sida keliya oo looga bixi karo waxaa waaye inaad garab istaagtaan dowladdeena